bimaa yuujibu kadaa wax waxaa waajibiya ayuu igu waxyeelay falasaxu xalifu inuu ku dhaaray calalbati goonaan qultu waxaani walow qaala hadduu idhaha janad bahiimatuka neefkaagii bay waxyeelayey xalafa calalbati buu ku dhaaran qaطcan wallahu aclam wayajuuzu lbatu goonaanta ku dhaarasheedu waa bannaan tahay bidannin mu'akadin wayajuuzu lbatu dhaarashada go-ani waxay ku bannaan tahay bidannin mu'akadin mala la adkeeyey oo yactamidu uu cuskanayo khadahu khadkiisa o khada abihi ama abihi khadkiisa halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa qaabka loo dhaarto waana qaacido yaroo haddaad qabato aanay weligeed kaa baxsanayn in qaabka dhaarto wuxuu sheekhu yidhi wayaxlifu shaksigii wuxuu ku dhaaran calalbati go'naan macnaha dhaar go'an ayuu ku dhaaranayaa fii ficlihi wuxuu isagu sameeyey ihbaatan ow nafyan mar hadduu wuxuu ka dhaaranaya wuxuu ku dhaaranaya ama ka dhaaranaya wuxuu isagu sameeyey uu yahay waxaan waan sameeyey iyo waxaan maan samaynin mar hadday ficilkiisa tahay ama wuxuu sugayuu leeyahay waan sameeyey ha ahaado ama wuxuu nafyinayuu leeyahay maan samayn ha ahaado wuxuu ku dhaaranayaa go'naan bati waa qadc go'naan buu ku dhaaranaya wuxuu odhanayaa wallaahi inaan shayga anugu iibiyey wallaahi inaan iibsaday wallaahi inaanan iibinin wallaahi inaanan iibsanin nafyi iyo ihbaat waayo qofku dee naftiisa isagaa uga daalacanaya mar hadduu wuxuu ka dhaaranaya wuxuu isagu sameeyey ama aanu samaynaytay goonaantaasuu ku dhaaranaya wakadaa ficli hayrihi wuxuu ku dhaaranayaa hadduu ficil hayr yahay ficlulgayr wax cid kala samaysay hadduu yahay isna wuxuu ku dhaaranaya calalbati goonaan waase goorma in kaana ihbaatan hadduu waxaasi wuxuu sugaya yahay qofkan kale wuxuu sameeyey ee aad ku dhaaranayso ayaa laba loo kala qaadaya ihbaat iyo nafyi hadduu ihbaat yahay waxaad ku dhaaranaysaa wuxuu qofkaasi sameeyey wuxuu iibiyey wuxuu dilay wuxuu dhacay ayaad ku dhaaranaysaa wuxuu ku dhaaranayaa go'naan wallaahi isagaa dhacay wallaahi isagaa waxaa dilay wallaahi isagaa iibiyey si go-an buu ugu dhaaranaya maxaa yeelay waa wax la ogaan karo siduu uga markhaati furayeyba wain kaana nafyan haddii uu yahay waxaa cidda kala samaysay ee uu ka dhaaran wax nafyiu qofkaa ka reebayo facalaa nafyi alcilm wuxuu ku dhaaranayaa ogaan la'aan ogaan la'aan buu ku dhaaranayaa wallaahi inaanan ogeyn waxaa inuu sameeyey ila goor walba lamaa jecon wallaahi inaanan ogeyn waxa inuu sameeyey baad odhan maxaa yeelay waxaa muus wallaahi inaanu samaynin dee miyaad qofka had iyo habeen miyaad la socotay oo aad ogeyd baa meesha taalla marka anigu ma ogi baad ku dhaaranaysaa anigu ma ogi ayaad ku dhaaranaysaa marka waa qaacidadaasi waa taa hadduu qofku ku dhaaranayo wuxuu isagu sameeyey ama ka dhaaranayo hadday wuxuu sugayo tahay iyo hadduu wuxuu anfinayo tahayba xalifa cala albati walqaطc goonaan buu ku dhaaranayaa haddii ay ficlulgayr iyo wax cid kala samaysay uu yahay wuxuu ka dhaaranayaana hadduu ihbaat iyo wuxuu sugaya yahayna goonaan buu ku dhaaranaya haddii wax uu anfinayo u yahayna nafyulcilmi buu ku dhaaranaya haddaba bal halkan dhegayso walow iddacaa hadduu sheegtay buu yidhi daynan dayn buu sheegtay limuwarisihi dee qofkii uu dhexlaye dhexalkiisa mase aabihii oo dhintay oo kale ayaa wuxuu sheeganayaa inuu dayn qof ku lahaa faqaala ninkii mudicigaa muddacalaygaaba wuxu uhi abra'ani way jirtay oo waraaqahan aad seen ku aragtay waa jirtay laakiin wuu iga saamaxay xalafa calaa nafyi alcilmi bilbaraa'a wuxuu ku dhaaran inaanu ogeyn inuu ka daayey wallaahi inaanan ogeyn aabahay inuu kaa saamaxay tomiyun baa la odhan markaa ya keenun baa markaa la odhanaya markaa nafyulcilmigaasuu ku dhaaranaya haddii loo sheegto ka warran odaygii aad dhexlaysay haddii loo sheegto la waxaasaanu ku leenay dee qofkii hadduu markhaati haysto dee waa qaado hadduu markhaati waayo dadkaa dhaxal kali waxay ku dhaaraya inaanay ogeyn wallaahi inaanaan ogeyn bay odhanayaan dabeetana waddadaasu cabaya qofka walow iddacaa daynan limuwarisi faqala uhi abra'anii xalafa calaa nafyi cilmi bilbara'a inaanu ogeyn ka dayntaa walow qaala hadduu yidhaahdo janaa cabduka calaya addoonkaagay waxyeelayey bimaa yuujibu kadaa wax intaa waajibiya nabar shan halaadaba addoonkaaga igu dhuftay buul falasaxu asaxoobay xalifu sayidku inuu ku dhaaray calalbati go'naan ayuu ku dhaaraya sayidku wallahi inaanu kugu dhufan buu odhan maxaa yidhaha addoonkiisu waa maalkiisii dee ficilkiisuna ficilkiisii buu la mid yahay markaa masalooyinkani waa laba masalo oo laga soo reebo mustahna ka ah ficlulkayrkii qultu waxaan ihi nawowi haddaanu isna kusii daray walow qaala hadduu ajabat bahimatuka warniyow neefgaa adhigaagi kee saracigii buu waxyeellay waa kii gebigiisiiba maalin daaqay dee magdhowgiisii baan kaa doonay waxba kama jiraan buu dabeedna yidhi xalafa cala albati qaطcan go-naan buu ku dhaaran markaa khilaaf la-aan ba qaطcan taasi waxa way khilaaf la-aan khilaaf kuma jira masalada weyn wuxuu ku dhaaran yagan wallahi inaan adhigayga kuu soo dhowaan boodhan maxaa yeelay adhigani dee waxdii maa mare waxaan jinaayadeediiyo waxyeeladeeda ka imanayaana dhammaankeedu gaboodfalu isagu ilaalinteedii ku gaboodfalay bay kaga imanaysaa macnaha waxay ka dhigantahay adhigaagii adaygu soo daayo ilaasho waayo sidaasaan kugu yeeshay dee adhigiisa inuu ilaashaday ina isaga ka warhayo inaanu ilaashanin wallaahi inaanay waxba igu lahayn iyo inaanay adhigaygu ku iman toona ayuu ku dhaaranaya markaa markaa waa wuxuu u imanaya qofkan xalifka waxaa kaloo qofku isweydiin karaa waar dee waxaanad lagaba yaaba inaanad hubinba sidee baad go-naantaa ugu dhaaran karta wuxuu leeyahay sheekhu wayajuusu lbatu waxaa bannaan dhaarta inaad goyso dhaar go-anaad ku dhaarto bidannin mu'akadin adigoo haysta male adag male la adkeeya adigoo haysta yactamidu wuxuu cuskanayaa khadahu dee qoraalu isagu leeyahay buu hayaaba oo isagu qoray oo ninkaydu waxaa ku leeyahay aw khada abiihi ama aabihii qoraalu leeyahay ninkaasaan wax ku leeyahay ayuu hayaaba markaa malahaa isagoo cuskanaya wuu ku dhaaran karaa wuu ku dhaaran karaa ee macnaha waxaa lagu dhaaranayaa inay yaqiin tahayuni waxba shardi maaha waxaynu ku dhex jirnay dhaartii qaabkii loo dhaaranayay iyo adkaynteedii iyo wa tuctabaru waxaa la fiirin niyatulqaadii qaadiga niyadiisa ayaa la fiirinaya almustaxlifi ee dhaarinaya niyadiisa ayaa la fiirinaya walow warraa haddii uu ku qariyo ow ta'awala ama uu ujeeduu ta'wiilsado khilaafaha sidaa dhaarta khilaafkeeda ow istanaa ama uu soo reebo baxaydu sioo laa yasmacu lqaadi qaadigu aanu maqlaynin lam yadfac waxa uu sameeyey ka difaaci maayo idma alyamiin alfaajira dhaartii beenta ahayd kama difaacayo dembigeeda waxau sheekhu yidhi waxaa niyada dhaarta la yidhaahdaa waxaa loo fiiriyaa uun qaadigan wax dhaarinayaa sida uu niyaysan yahay ayuunbay u dhacdaa in loo ictibaariyaa maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi alyamiinu calaa niyati almustaxlif dhaartu waxay ku dhacdaa uun qofka u wax dhaarsanaya sida uu niyeeyo sida uu niyeeyo haddaba qaadigaas uhi watuctabaru niyatu lqaadi almustaxlif qaadigaasi waxba qeyd maaha waxaa looga jeedaa un cidda wilaayat listixlaaf cidda wax dhaarin karta ama masalan dee imaamkii weynaaba ha ahaado ama muxakam loo dhiibtay arrinka ha ahaado ama dee nin kaloo madaxa ha ahaado ciddii wax dhaarinaysa ee wax dhaarin awood u leh niyadeedaas ayuunbay ku soconaysaa haddaba waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkii xaalifka ahaa falow warraa hadduu ku qariyo xaalifkii dhaartiisii ayuu tawriye ku sameeyey oo macnaha sidan hadalka markan la dhaarinayo hadalkan uu leeyahay wax kalu uga jeedaa masalan dee shay uu hayo oo kale ama masalan gurigiisii yaalla ayuu kadha wuxuu le wallaahi inaanan haynin macnaha hayntan wuxuu uga jeeda inaanan u gacanta hadda inaanan gacanta saa uga haynin hayntan lagu dhaarinayaana waxaa loo jeeda inaanay isagu aanu ka mas-uulahayn oo isagu maqnayn ubaa looga jeedaa falo warraa hadduu qariyo xaalifkii uu tawriye ku sameeye dhaartiisii masalan hadalkan daahirkiisa si khilaafsan ayuu qastay ow ta'awala khilaafaha ama wuxuu ta'wiilsaday sidaa khilaafkeed masalan ta'wiil kale ayuu wataayoo si aan sheegnay oo kale ah ow istanaa ama wuu soo reebayoo masalan wuxuu yidhi wallaahi inaan waxaa laygu lahayn waxbuu ka dhamaysu insha allahu raaciyey ama tacliiq buu kusii xidhoo haddaan waxaa sameeye layguma lahay buu yidhi oo tacliiq yaroo ayuu ayuu dabada kaga sii sameeyey bixaydu laa yasmacu lqaadi qaadiguna istinihiisa ma maqlayo ee hoos ahaan buu u yidhi lam yadfac waxa aan soo sheegnay kama celinayo ima alyamiini alfaajira dhaartii been tahay dembigeedii waxaasi kama difaacayo maxaa yeelay dee dhaartan waxaa loo jideeyey si uu qofkan doodayaa dee uu uga cabsado oo aanu ugu dhicin isagoo ilaahay dee ka cabsanaya haddii taawiilsigeedaa iyo maskaxda waxgalagashadaasha ay ansaxayso dee faa'iidadeeduba way buri lahayd faa'iidadeeduba way buri lahayd marka waxaynu halkaa ka fahmaynaa yacni qofkaasi isagu si kastaba ha u taawiilsanaya dhaartu sidaa lagu dhaarinaya ayuunbay noqonaysaa waxaa kalaynu halkaa ka garanaynaa inaan wax kale oo lagu difaaca aanay jirin masalan dadkeenna ayaa waxay yidhaahdaa qofku haddii afka buuri soo gashado ama uu isku soo kaajo yacni dhaartu ma qabanayso waa qof nijaasaysanba bay yidhaahdeen waabay la kulantay anigoo laba nin baa yidhi isukayo dhaari waxbay isku qabsadeen dabeedna markaasini kitaabka u qabuun buu yidhi sheekhow buuri buu daanka ku haystaa aadaan la maa hadduu ku haysana maxaa ka macnaa dabeedna wuxuu hi dee dhaartu qaban maysa hadduu buuri hayso waarba wuxuu buuri hayo o dhan daankaa gashda waa qaban weydo marka buuri baa daanka la soo gashadaa iyo waa la isku soo kaajaa wax sharciga maaha hadduu isku kaajiyay hadduu wax kale ismariyaba dhaartu waa qabanaysaa marka haddaba markan aanay masalan tawriyada ama taawiilkaasi aanu dembiga ka celinaynin waxaa ku xidhan laba arrimood laba shardi ama laba qeyd baa ku xidhan mid weeyaan horta waxaan lagu dhaarinaya waa inuu ilaaha yahay haddii dee furiin iyo wax lagu dhaarinayo oo dabeeyo tiraadana waan furay oo macnaheeduna yahay dee awrkii dabarkii baan ka furayba uula jeedo ama xadhiggii meeshaa waan ka furay taas markaa iyadaa dembi kaga iman maayo de waxaa lagu dhaaranayna sharci ahaynba aaniyan dee waa inaanu qofku wax dhaaranaya aan aalim ahayn hadduu aalim yahay oo waxaanuu dee qofkan masalan ku dhaarinayaba uu doonayo inuu dulmi kaga qaado oo uu dabeetana isagoo wax kale ujeeda aalimkii inay dhaartaa u maray isagoo wax kale ujeeda dee ku dambaabi maayo qofkio markaa dembigii taasina way ka celinaysa waa man qofka tawajahad calayhi yamiinun yamiin ay ku soo jihaysato low aqara bimaluubihaa sidaa lagaga doonaya hadduu qiraan lazimahu uu ku laazimi lahaa oo faankara diida xullifa waa la dhaarin walaa yuxallafu qaadan la dhaarin maayo calaa tarki inuu ka tagaa dulma walaa shaahiduna la dhaarin maayo calaa annahu lam yakdib inaanu been sheegin waxau sheekhu yidhi waman tawajaha waa yani halkaa dhaartay buu inooga soo baxay halkana xaalifkii kii dhaaranayay buu inoo gelayaa wuxuu sheekhu uhi wakullu man tawajahad qof kastoy ku soo jihaysatay calayhi yamiinun yemiintaas waxaa la waa sabqu lqalam qalinkaa ku dhacaye meeshu yemiin maaha waa dacwo wa kullu man tawajahad qof kastoy ku soo jihaysatay calayhi dacwo ee yemiinu qof kastoo dhan dacwadii ay ku soo jihaysato oo low aqara bimaluubihaa dacwaddaa sida lagaga doonayo hadduu qirto lazimahu shaygaa la doonaya uu ku laazimi lahaa oo fa ankara uu diido xullifa waa la dhaarin macnaha wuxuu leeyahay qofka haddii dacwad lagu soo ogo waxaa lagu dacwaynayana hadduu qirto lagu yeelan lahaa qofka la soo dacweeyo ee waxaa lagu soo dacweeyey hadduu qirto waxaa laga dooni laha u ku waajibi lahaa hadduu inkiro waa la dhaarinaya hadduu inkiro waa la dhaarinaya waa kullu walow waman tawajaha qofka ay ku soo jihaysatay calayhi minu dacwa qofka dacwo ku soo jihaysata loo soo jeediye dacwo dacwo saxiixa ayaa lagu soo ogay ninkii low aqara bimaluubihaa dacwaddaa sida lagaga doonayo hadduu qiro u yidhaahdo waa sidaa lagu dacwiyayana lazimahu waxaa la doonaya uu ku waajibi lahaa ee uu ku sugmi lahaa masalan dee gaari baa la sheegay caynka caynkaso annaga ayaa ayaala lali waa runtii bula isaga ayaala maxaa markaa ku laazimi lahaa dee in shay gaarigii masalan laga qaado oo madluubkii dacwadda shaygii dacwadda lagu doonaye qofka caynkaasee haddii ay dacwo kusoo jihaysato ee wixii uu qiro ay ku sugmi lahayd hadduu inkiro waa la dhaarinaya wey waman tawajahad qofkay kusoo jihaysatay calayhi korkiisa yamiinu dhaari low calayhi yamiinu baa la dacwaha ay kusoo jihaysato low aqara bimaluubiha hadduu qiro dacwaddaa sida lagaga doonayo lazimahu waxaa la doonaya uu ku waajibi lahaa oo fa ankara dabeedna diida xullifa waa la dhaarin qofka maxaa yeele rasuulku wuxu uhi albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala almunkar markhaatigii waxaa lagu leeyay ninka wax sheeganaya dhaartana waxaa lagu leeyay ninka diidan alyamiinu cala almuddaca calayh yamiinta muddacalayga ayaa lagu leeyahay ayay riwaayinka qaarkoodna tilmaamayeen walaa yuxallafu la dhaarin maayo buu sheekhu uhi qaadin qaadi lama dhaarinayo calaa tarki dulm inuu xukunkiisii dulmi ka tegey lagu dhaarin maayo inaan dulmi samaynin ku dhaaro walaa shaahidun markhaatina dhaarmay annahu lam yakdib inaanu markhaatigiisa been ku sheegin maxaa yeelay waxaa la leeyahay dee mansabkoodaa labadaba ka sarreeya markaa qofkii markhaatigaa markuu furay inaanad been markhaatigaa ku sheegin dhaaro qaadigii markuu xukumay inaanadaa jawr xukumin ku dhaaro iyada wuxuu leeyahay taasi wax jira ma aha hayr mansabkooda ayaa ka sarreeyaoo dee xaq looguma lataa haddaba wuxuu leeyahay walaa yuxallafu qadi calaa tarki dulm fii xukmi ayaynu uqadaraya xukunkiisa haddii aan waxaan lagu dhaarinaya xukunkiisa inay dee wax loo sheeganaya ay tahay waa la dhaarin saynu horeba usoo marray walow qaala hadduu ilah muddacaa calayhi mid wax loo sheegana ana sabiyun baanay lam yuxallaf la dhaarin maayo wawqifa waana la joojin xataa yabluqa ilaa u qaan gaadho walyamiinu dhaartuna tufiidu waxay faaysa qadca alkhusumati dooda goynteeda fi lxaali hadda laa baraa'atan baraa'a ma faa'iidayso falow xallafahu haddii uu dhaariyo uma aqaama bayinatan uu soo taago xakama bihaa wuu ku xukmin ee walow qaala almuddaca calayh hadduu ilaha qad xallafanii maratan mar buu idhaarsay فليحلف دارت أنه لم يحلفني أنا دارسني ممكن في الصحيح هوا لوي وعو شيخ يري هدي من لقبصده ولو قال مدعى عليه من لقبصده بوحري أنا السبيل طب معي قوي استعمالوا ما بقى ينقارين بي يقول نجي لها يستيبر ده وحانا تلا هذا أرن قاسنا وارن محتمله صورة قرأ سبيل نمضى وشيقنا ينوامي صورة قرأ hadduu nin cirraysay idhaa sabi baan ha iga tagay dee laga tegi maayo waa inay suurtagal tahay lam yuxallaf la dhaarin maayo inuu sabi yahay lagu dhaarin maayo wawqifa arrinkiisa doodaana wal xataa yabluqa inta uu ka qaangaadhayo ninkii waxu haysan baa loodhan waar iskaga tag inta uu qaangaadhayo waxbaa u sheegana iska tag markuu qaangaadho un baa loodhanaya waxu soo sheego maxaa yeelay dee waxaan loo dhaarinaynin haddii la dhaariyo sabinimadiisii baa sugmaysa sabinimadiisu markay sugantana dhaartiisii baa buraysa markaa dawrigeeda iska daba wareeggaas ayaa imanayo dhaartiisiiba waxay burinaysaa dhaartiisii waxaa kaloo haddaba sheekhu uhi walyamiinu dhaartu tufiidu waxay faa'iideyn qadca alkhusuumati doodii unay jarta fil xaali hadda unbay dooda jartaa dadkunbay kala dhaqaajisaa laa baraa'atan laakiin baraa'e ma faa'iidayso oo ninkan muddaca calayhiga la dhaariyey inuu beri noqday ma faa'iidayso dhaartu haddii qofkii masalan wax loo sheegto qofkii wax sheeganaya caddaysan kari waayo mudducigii la muddaca calayhigii la dhaariyo dhaartaasi waxba laguma laha ma faa'iidaynayso haddun bay kala dhaqaajisay mooyaane ma faa'iidaynayso baraawo maxaa yeelay abu daawud iyo nasay baa waxay wariyeen ibnu cabbaas laga wariyey rasuulka ayaa nin wuxuu amray intuu dhaartay dee wuxuu war hoy saaxiibkaa xaqiisa iska gudbuur intuu dhaariyey ayuu haddana yidhi war saaxiibkaa xaqiisa iska bixi macnaha wuxuu rasuul aada moodaa inuu rasuulku ogaada inuu been sheegiyo haddaba halkanuu sheekhu inoogu sheeg wuxu uhi falow xallafo haddaba hadduu dhaarsado uu dhaarsado muddacalahigii uma aqaama muddicigii baa bayinatan markhaati buu soo taagay xakama bihaa qaadigii waa ku xukumaya qaadigii markaa waa ku xukminaya eeg wuxuu yidhi masalan nin baa wuxuu sheegtay nin baa nin wuxuu sheegtay ninkii baa markhaati waayey markhaati ma haysta buuri ninkii galaa laga dhaaro markii artayla kala tegey mudeerka duun buuri markhaatiyaan haystaa ninkii wax sheeganaya de waa laga dhegaysan markaa markhaatigiisa marka isagu xakama bihaa waanu ku xukminaya qaadigu maxaa yeelay dee markii way dhaartu way kala dhaqaajisay una baraa'e ma faa'iidayseen unin haddaba walow qaala muddacalay ninkii muddacaleygaabaa wuxuu yidhi ee layidhi dhaaro ninkii muddacaleyga ahaa ee la qabsaday ee mudducigu markhaati waayey ayaa waxaa la yidhi dhaaro markaasuu wuxuu yidhi qad xallafani mara war mar horu i dhaarsaday ee miyaan wadayaa un dhaarta ninka nin qancayaba maahae qaadow mar horu i dhaarsaday oo nala dhex galay dhaarta miyaan wadayaa un falyacrif annahu lam yuxallifni ha ii maray inaanu i dhaarin un dhaar hay mara anaa u dhaaranayay buuhi markaa inaanu i dhaarinin un dhaar hay mara anaa imika u dhaaranaye mukina waa la makansiino arrinkaa waa loo suurtogelin war ku dhaarun baa laodhan inaad hore u dhaarsanin wallahi inaan hore u dhaarsan horumarun baa laodhan imika dee fila saxeetaan qabo maxaa yeelay dee waxaanu sheeganaya ayaa wax dhow ah oo aan muxtamal ahoo suurtagal ah aaniga asaxa gorje wuxuu leeya maya maya oo dee waxaan laga aaminahayn mudiciguna inuu sheegto inuu yidhaahdo ha ku dhaarto inaanan inaan markaa andhaariyey oo dabeedna halkaa dawrun ka yimaado isdaba wareeg waydaa nakara marka waa dabadiida dhaarti xalaf almudaci ayaa dhanay waqadaa la ugu xukmin wala yaqdi binukuulihina waxba ugu xukmin maayo wanukuuluna an yaquula wana ana naakirun waan diidanay dhaarti aw yaquula lahu lqaadi wana ixlif dhaaro fayaqul wuxu dhan laa ixlifu dhaaran maayo fain sakata hadduu aamuso xakama alqaadi ayaa binukuulihi ku xukminaya wa qowlu lilmudaci ixlif xukmu weeye binukuulihi uu xukumay waxau sheekhu leeyahay halkana waa taynu idhi dhowr arrimood bay ku wareegtaa dacwaddiio nukuul waxaa la ydhaha bu inooga galayoo diidmadii dhaarta ah wuxuui waydaana kale marka uu diido ninkii muddaca caleyga dhaarta lagu yeeshay baa diiday dhaartii xalafa almudaci ninka muducigaabaa dhaaranaya alyamiin almarduuda dhaarta lagu celiya yamiin almarduudada la yidhahdo waqadaa lahu qaadigiina wuxuu uxukm wuxuu sheeganaya markaa walaa yaqdii binukuulihi laakiin ku xukmin maayo diidmadaa dhaarta diiday oo keliya dhaartaa uu muducigu diiday oo keliya lagu xukumi maayo ee waxaa lagu xukumayaa markuu muducigii dhaartii maro abuu xaniifa iyo imaamu axmed ayaa iyagu sidaa qaba ninkii layidhi dhaaro hadduu dhaaran waayo waa lagu xukuminaya hayra rasuulku sal la alay xadis xaakim warinayo dhaartii wuxuu ku celiyey kii xaqa doonayay wanukuulu haddaba nukuul oo mina kala ka yimi bimacnaa cadowgiibuu ka fulay oo buu ka gaabsaday nukuul maxaa la yidhi haddaba an yaquula waa inuu ninkii mudacaleyga aha yidhahdo intii qaadi buu yihi war dhaaro iyo wuxu uhi ana naakino anugu bahasha waa ka taagan aw yaquulu lahu qaadi ama qaadiga wuxu odhan ixlif waa ku dhaaro fa yaqul wuxu odhan laa axlifu dhaaran maayo hadduu yidhahdo naakilbaan oo dhaartaa mari maayo ama hadduu yidhahdo dhaaran maayo nukuul bay noqonaysaa ee mudicigii baa lagu celinayaa fain sakata shibun buu yidhi haddaba hor dhaara baa lihi hadalba waa ka soo bixi waay xakama alqaadi binukuulihi qaadiga ayaa xukminaya inuu ninkaasi dhaartii diidan yahay dabeedna wuxuu ku celinaya mudicigii wa qowluhu qaadiga odhaahdiisa lilmudici mudiciga ku leey xilif war dhaaro hadduu mudicigii intuu kusoo noqdana dhaaro waa xukmun binukuulihi hadalkaasi wuxuu ka dhigayay qaadigu uu mudiciga ku yidhi dhaaro xugun uu xukumay binukuulihi mudacaleyg inuu dhaartii diiday mudacaleyg inuu dhaartii diiday ayay ka dhigantay hadduu mudicigii ku yidhahdo war dhaaro walyamiinu lmarduudatu haddaba dhaarta la celiyey fii qowlin ka bayinatin waa markhaati wa fi ladhaarina ka iqraari lmudaca calayhi weeye ifrawa qaama lmudaca calayhi bacdahaa bayinatan hadduu soo taago biadaayin bixin ka markhaati kacaysa aw ibraahim lama kabariye lam tusmac lama dhegaysanayo fain lam yaxlif ilmudaci haddaanu dhaaran walam yatacallal bishayin aanu ku cilaysanin saqada xaqun min alyamiini waa dhacaya walaysa lahu muطaalabatu khasmihi inuu doonana ma laha uu daba socdo ee wain tacallala hadduu ku cilaysto biiqaamati bayinatin markhaati inuu soo taagin oo muraajacati xisaabin xisaab inuu ku noqon humida alaaata ayaamin baa loo kaadin waqiila waxa le abadan weligiiba waa la sugiyo waxa kaloo isweydiin leh jaranjarada dacwaddu markii hore waxay ninka muducigii wixiisa inuu markhaati ku caddaysto muducigii baa caddaysan kari waaye mudacaleygiinu ha dhaafo mudacaleygii baa dhaaran waaye yamiinulmarduudaha la sameeya inoola muduciga ha lagu celiyo dhaartaa muducigu maraya yamiinulmarduudada laydha awoodee bay leedahay taasuu inooga hadlaya wuxu uhi sheekhu walyamiinu lmarduuda dhaarta la celiyey ka bayinatin markhaati bay la mid tahay in muducigu soo taagay waa qowl wa fil adhari qowlka adharkaana ka iqraari lmudaca calayhi ninkii mudaca calayhiga ahayoo qirtay ayay ka dhigan tahay markuu diiday ee muduciguu maray soo qirtay bay ka dhigan tahay waxayna nukuulkaasaa dee xaggan oo loogu wareegay oo iqraarkiisii bay shabbahday haddaba labada qowl halkanay ugu kala baxayaan ay ku kala baydhayaan falow aqaama almuddaca calayhi ninkii muddaca leeyabaa bacdahaa yemiintaa marduudadaa dabadeed wuxuu soo taagay bayinatan markhaati markhaatigaasoo maxay ka markhaati kacaya biadaa'in bixin markii uu mudducigii dhaartay inuu waxaa ku leeyahay ayuu markhaati soo taagay ka markhaati kacaya wixiisii inuu siiyey war waa siiyey buui waxa uu ku dhaartay laba markhaatina wuu keenay aw ibraa'in ama laba markhaati oo inuu ka saamaxaya buu keenay lam tusmac lama dhegaysanayo markhaatigiisa haddii aynu ku soconno qowlka odhanaya iqraar bay la mid taho adharkaa waayo wuxuu qirtay dee wuxuu ku beeninayaa shaygan qirashadiisii ayuu ku beeninayaa qirashadiisii iyo waxaa iska hor imanayaa iyo markhaatigan oo dhaartaa lagu celiyay baa isagoo qirtay ka dhigan wuu igu leeyahay kale ka dhiganta laakiin qowlka hore haddaan ku soconay kabayina waa markhaati oo kale aynu idhaahno waa la dhegaysanayaa markaa ille waxba muu qiran markaasi markhaati un baa lagu soogay markhaati markaa ka xoogagaalsanayay markaa noqonaysaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi waxaanu idhi muducigii dhaarta ha lagu celiyo waxa meeshii timi muducigii baa mari waayey isna dhaartii marduudada ahayd in badan bay dhacdaa muducigii markhaati waay mudacaleygii baa lagu celiyo waxaa la yidhi dhaaro mudacaleygii baa yidhi dhaaran maayo muduciga hay dhaaro muducigii baa la yidhi dhaaro dhaaran maayo bu maxaa laga yeeli dabe halkaasay isu fadhiisteen fain lam yaxlif lmuddaci muducigii haddaanu dhaaran walam yatacalal bishay wax cilaana aanu sheegin markuu idhaa dhaaran maayo maxaanad u dhaaranayn baa la odhan dhaaran maayo unbu istaagay saqada xaqhum min alyamiin hortuu dhaartii lagu soo celiyay hawaday raacda ka dhacday waa iskaga jeestay mar labaad baan ku ceshaday ma ma dhacayso walaysa lahu muطaalabatu khasmihi ninkii ays haysteenna inuu wax ka doono maruu idhahdo war waxaygiisii waxaygiisii inuu idhahdo haddii waxba kuma lihid baa la leeyahy mar haddaad dhaaran weydo dhaartiina kaa tagin wax alla waxaad ku leedahay ma jirta waddadaa ka mar wain tacalala biiqaamati bayina hadduu yidhaahdo uu ku cilaysto markhaati baan soo taagaya waxaanan u dhaaranayni markhaatiga furtaan keenayaan oo muraajacata xisaab mucl bal xisaabtii iyo bogaagtii baan dib ugu yar noqonaya uhmila alaaata ayaam saddex maalmood ayaa loo yar kaadin xayla waa muddo markaa iskaga kooban waqiila waxa la yih abadan weligiiba waa la sugi weligiiba ha la sugo maxaa yl isagaa dee wax doonayay oo dee hadduu wax la yimaadana waa la arki haddii kale waxba la yiman waayana dee maxaa lagaga daba taagnaan wain istamhala lmuddaca calayhi muddacalaygu hadduu kaadin dalbo xiina istuxlifa markii dhaar laga doono in liyandura xisaabahu lam yuhmal loo kaadin maayo waqiila waxa la yidhi talaatatan baa loo kaadin ee walow istamhala hadduu kaadin doono fi ibtidaa'i ljawaabi jawaabta bilowgeed uhmila waxaa loo kaadin ilaa akhiri lmajlis majliska akhirkiisa ayaa loo kaadin waxau sheekhu yidhi hadduu ninkii mudacaleyhiga ahaa kaadin doono istamhala macnaha alaba ihmaal in loo kaadiyo ayuu doona ninkii mudaa xiina istuxlifa markii muducigii markhaati waaye mudacaleygii layni dhaaro ayuu yihi waarban ii kaadiye liyandur xisaab waarbal xisaabiyo waxbaan soo eegayaa ii kaadiye lam yumha loo kaadin maayo ninka muduciga ah oo raalli ka noqda ma loo kaadin maayo waxaa la leeyahy lagaa yeeli maayo waxbaha soo eegi laba kala dooro inaad waxaa qarato tira ninkaasi waa leeyahay iyo inaad dhaarato halkaa ka dhaqaaqi maysid baa leeyahy maqhuur weeyaan so waqiila waxaa la yidhi talaasa waa saddex shamiha loo kaadisay muducigoo kale ninku balaxa iska soo fiiriye sidaasuu markaa leeyahy hadduuse marka horeba yidhahdo markhaataan la kaalayaya dee inaan waxaan bixiyey ama beri yeelay ama iga beri yeelay ama inaan bixiy waa loo kaadin kaa walow istamhala hadduu mudacaleyhi u kaadin doono fi ibtidaai ljawaabi jawaabta bilowgeediiba wuxuu yihi jawaabi maayo ilaa bawaagteedii dib ugu noqdo uhmila ilaa akhiri ilmajlis bal inta majliskaa la fadhiyaa loola bal wax fiirfiirso oo eegabaaba haddii muducigoodiba doono waman tuuliba qofka laga doono bisakaati oo fadacaa sheegtay dafcahaa inuu dhibay ilaa saacin aakhara mid kaloo urudin aw iddaca wuxuu sheegtay kalada khaarisin kii qiyaasaya qaladkiisa waalzamnaahu lyamiina dhaartiina waan laazimin fanakala dabeedna wuu diiday watacadara radulyamiini dhaartii celinteedii baa cudurtooday falasaxu annaha tuuqad minhu waa laga qaadi wuxuu sheekhu leeyahay laba masalo oo masalooyinkaa hore laga soo reebay buu halka sheekhu inooga gelayaa mid weeyaane waxaynu tilmaannay n haddii masalan ninka muddacalayhi yuu dhaartii diido in mudiciga lagu celinayo haddii uu mudicigu dhaarin waa inaan waxba la xukmayay isagoo markaa muducila iyadoon mudicigii lagu celinin wixii haddana sugmayaan ninkii dhaarti ku jihaysatayna uu diiday ba halkan nooga sheegaya wuxuu sheekuu yidhi wama duliya bisakaati nin baa seke laga doon nimankii sekada ururinayay ayaa nin soo galay ken baa la yidhi neefkii فادعا دفعا إلى ساع آخر وتلميذي كوري وليبي أو ادعى قرض خارس أما وحو شاك تيبا نكي خارس كهاية بيرتا تمرت قياسية انتا سي نقون يساوي انتا سي كبحا يساف ورنجي أيوم بو يرميد ان داران بو هايو مربيك ما واجبنا نكي نكي وحوم بو حنشرين بو اسكا, اسكا قياس ونكي خارس كهبا قرض كما سميي مركي ورانا انتا سيقول لا سمتولك لقرتيبول waalzamnaahu lyamiina dhaar baynu ku laaziminay dabeed waxaan idhi dhaaro inay saas jirto fanakara wuu diiday dabeed ma dhaaranayo watacadara radu lyamiin dhaartiina la celin in la celiya way cudurtoobi weyd waayo ciddii dhaartiya ayaa dhaartan lehee ku sheeganaya dee masaafuq masaakiin sideeddii aayaddu sheegtay sideeddii aayaddu sheegtayna waa hargeysa jeex ayay ka dhigan tahay oo munxasiriin maaha kuwaasaa dee xaqu lahaa dhaarte dhaartii kuwaa lagu celiyaana waa suurtogeli weyde hadday laba saddex yihiin meeshaba labada laba miskiin joogaan dee ku dhaartaa loodhan markaa ee munxasiriin bay noqon waayeen markaasay dhaartii celinteedii suurtogeli fala sixo annaha tuukhadu minhu arkeenu baa loodhan lagaa dhegaysan maayo wacaas annagu saaci kalena ma naqaano khaaris baa qaldayna ma naqaano keenu baa labada laga qaada waxay yidhi mar hadduu nisaab milkiyey dee xawlkiina usoo wareegay inay ku waajibtay baa laga soo qaadaya haddaanu dee la imaan waxa asalkaa ka saarayaan asalkii baa lagu soconaya taasi waa ta haddaba waalzamnaahu lyamiinadaasi waa weji marjuuxa waa qowl laga xoog badan yahay weeye ee qowlka raajixi waxa weeye inaan dhaarba lagu lahayn ee dhaartiisaasi ay iska sunno tahay ee laga qaadayo halkana walow iddacaa waliyu sabiin buu sabi weligiibaa wuxuu sheegtay daynan lahu daynu leeyahy faankara wanakala dhaartiina waadi lam yuxalla filwaliyu lama dhaarinayo waqiila waxa yuxallaf waa la dhaarin waqiila waxa la in dacaa mubaasharata sababi hadduu sheeganayo xullifa isagaa la dhaarin halkana waa dhaartii mudiciga lagu celinayayba halkana laga soo reebaya wuxuu sheekhu yidhi nin weliya oo sabi weli u ahaa masalan dee waa awowgii oo kale oo ilmow inankiisu dhalay ayuu weli u ahaa walow iddacaa waliyu sabiin dayna lahu daynu sabigaasi leeyahay buu dabeedna odaygii sheegtay nin buu i sheegtay uhi dayntaasaa ilmahani kugu leeyahay xooluhu aabbihii ka dhaxlay waa tabar baad ka qaadatay jagadanaad ka haysataa buuri walow iddacaa weliyu sabiin daynan lahu sabigu leeyahay faankara ninkii baa yidhi waxba kama jiraan odaygii markhaati waayo dhaaraa la yidhi ninkii wax lagu haystay wanakala dhaartiina wuu diiday ogoy dhaartii mudiciga so kumay soo noqonayni lam yuxallafil weliyu weliga la dhaarin maayo weliga lama dhaarinayo oo maxaa yeele waa taynu nidhi dhaar uu qof maray cid kale wuxuma sugto oon isaga ahayn markaa xaqa loo suga iyo xaalifka kayrkiiba waxaan jirin maxaa laga dhaa dhaartana layskama dhaarto dabeedna maxaa la odhan ilaa intuu qaangaadhiyo sugun baa la odhan qiil baa wuxuu le yuxallaf warme waa la dhaarin maxay mar hadduu sabigani mas-uul ka yahay dee dhaartana ha maro wa qiila waxa in iddacaa mubaasharata sababihi war maye sababtan uu ugu sugmay maalkan dayntan uu sheeganaya sababta uu ugu sugmay hadduu weliguba la yimi xulifa waa la dhaarin masalan wuxuu leeyahy xoolahan dee waxay ahayd masalan xoola anigu aan ugu bayacam jiray oon anigu usoo saaray bay ahayd oo anaa kaa iibiyo caynkaasoo sababta baanaa la imi oo la baashiray hadday caynkaasi jirto oo sababtan ugu sugmayba uu la baashiray weligood xulifa waa la dhaarin maxayla isagay markaa ku tacalluqdaa haddii aanu la baashirinna dee lama dhaarinayo halkii hore ka waafaqsan yahay markaa sidaas ayaana la fatwooday bay idhahdeen marka markii dambe oo umkana sidaas ayaa ku cad wallahu aclam fasl fi tacaarud اlbayinatayn min shaksayn waxaa fasalkan sheekhu inooga hadlayaa iyadoo wixii la isku haystay loo soo taago laba markhaati markhaatiyo iskhilaafsan oo cidimo markhaatiya ay keensato markhaatiyahaasina iskhilaafsan yihiin iddacayaa idadacayaa markay sheegtaan caynan shay cayna markay sheegtaan fii yaddi haaliin mid saddexaad gacantiisa ku jirta waa qaama kullun minhumaa mid kasta oo labadii sheeganayana uu soo taaga bayinatan markhaati saqadataa labadiba waa wada dhacayaan wa fii qowlin qowlna wuxuu leeya tustacmalaani labadoodiiba waa lagu camal fali wa fii qowlina yuqsamu waa la qaybin wa qowlina yuqracu waa loo qorridi wa qowlin qowlna waxaa weeye tuqafu waa la joojin xataa yabiina intuu ka caddaanayo ow yastalixaa ama intay ka heshiinayaan ee walow kaana hadday tahay fiihi yadayhimaa labadooda gacmoodba hadday ku jirto waa qaamaa bayinatayni laba markhaatina ay soo taagaan baqiyad kamaa kaanad siday tahay ayuunbay ku ahaanaysaa waxau sheekhu yidhi haddii laba ruux ay sheegtaan shay cayna oo muuqda ayay sheegteen mid weliba wuxuu dhi anaa leh ka kalena wuxuu dhi anaa leh fii yaddi haaliin shaygaasina waxay ku jirtaa gacan saddexaad labadoodan sheeganaya gacan saddexaad oo ka baxsan ayay ku jirtaa gacantaa saddexaadna waa uu inkirsanta oo waxa uu leeyahay labadiinnan midnaba ma laha been baad sheegaysaan shay nin gacanta iskaga haysto ayay laba isku qabsadeen mid waliba anaaliyo anaala buu leeyihi wa aqaama kullu minhumaa bayinatan mid kastaana wuxuu soo taagay markhaati mid kastaa wuxuu keenay laba marag oo furayo inuu leeyahay saqadataa labadaa markhaatiba way dhacayaan maxaa yeelay way iska hor yimaadeen muxuu keenayaa markhaatigani inuu ninkani qaato markhaatigan kalena muxuu keenaya inuu ninkani qaato marka wixii ay sugayeen ayaa iskhilaafay waxay ka dhigan yihiin laba daliil oo istacaarudoon murajixna lahayn markaa mar haddaynu nidhi labaduba way dhacayaan waxay ka dhigan tahay meeshii inaan markhaati jirin labadii markhaatiba intay meesha ka baxaan ayaa qadiyaddii waxay noqonaysaa markhaati la'aan markhaati marka la waayana maxaa dhici jiray dee dhaar baa iman jirtay mid kasta dhaar buu u marayaa inaanu lahayn shaygaa dabeedna waddadaasay ka marayaan kaasi waxa weeye qowlka hore ee uu rajaxay wa fii qowlin tustacmalaani qowl wuxuu leeyahay labada markhaatiba waa lagu camal fali labada markhaatiba waa lagu camal falayaayo dee markhaatigaa istaagay baa laga dhowrayaa in la ilqeeyo oo see la odhan dabeen hortu ninkan isagu haye saddexaad shayga waa laga soo qaadi baa layidhi waayo dee labada markhaatiba waxay isku waafaqeen inaanu ninkani lahayn hortu shaksiga saddexaad ee hayaa inaanu lahayn bacdamaaba ay isku waafaqeen waa in laga qaadaa isagii marka ninkii laga qaada xaggee baa la geyn baa taalla ilan labadanna waa kuwii markhaatigooda iskhilaafay kii hayeyna laga soo qaad qowlkani halkee waxa la mariyey buu leeyahy markaa qowlkana dabeedna wuxuu u kala kacayaa dhowr qowl buu haddana sii noqonaya sidiiba lagu samaynayey ha laga soo qaada buu leeya labadii markhaati waa lagu camal falaya ninkii haystay ha laga soo qaado seebaa laodhan dayo fa fii qowlin yuqsamu haddaba qowl hadalkan ka farcamayaa markaa qowlkaa aynu ku soconno ah waa lagu dhaqmaya labada markhaatiba qowl wuxuu leeya waa la qaybin shaygii labaha looga kala dhigo wa fii qowlin yuqrac qowlna wuxuu leeya war halo qorituuro kay qorituurku u soo baxo ha qaato wa fii qowlin qowlna wuxuu leeyahay tuuqafu waa la joojin shaygii xataa yamiina ilaa arrintu ka caddaanaysa bal cidda leh aw yastalixa ama ay ka heshiinayaan arrintii waa murugtay ha la daaye buu leeyahay markaa dee ha loo qaybiyo ha loo qorrido wuxuu leeyahay labadii markhaati ayaan wax lagu kala rajaxa jirin qowlkeenna wuxuu leeyahy mar haddii arrinka ishkaal galay ha la sugo intuu arrinku ka caddaanaya amay ka heshiinayaan taa waa marka ay gacan kale ku jirtay walow kaana fii yaddihimaa hadday haddaba gacantooda ku jirto midba dhinac buu haystaa shayga waa qaamaa bayinatayni laba markhaatina waa soo taageen iyagoo midba dhinac jiidanayo ayay shaygii isku qabsa anaal iyo anaale laba markhaatina way soo taageen macnaha laba xujuum baan uga jeedaa labada markhaati mid waliba dee intii markhaati u noqonaysay hadday laba tii hadday wax kala tahayba waa qaama bayinatayni laba markhaati ayay soo taageen baqiyat kamaa kaanad siday ahayd bay ku baaqi ahaan oo hortu dee gacankuhayntooda ay ku wada hayaan baan loo dayn waa qowlkii saxiixahaye inay markhaatigu meesha ka baxaya ah qowlkii tasaaqudka ku soconaya inay dhacayso markhaatiyadaasi waxa weeye sidaasay ahaan maxay yidhi midkood midka kale kama mudna haddaba seebaa la odhan dee ha loo qaybiyo qolo culimay ha loo qori tuuro waqfigi iman maayo oo shay ay dee midba dhinac ka lusho ha la joojiyo intay arrinku caddaanayo isaga qowlkaasi ma imanayo macnahaban kuma laha walow kaanat biyadihi haddii ay qofka gacantiisa ku jirto faaqaama kayruhu bihaa bayinatan markhaati u soo taago wahuwa isaguna bayinatan markhaati qudima saaxibulyadi baa la hormarin walaa tusmacu bayinatu markhaatigiisana la dhegaysan maayo ilaa bacda bayinati lmuddaci muddaciga markhaatigiisa dabadii mooyaane waxau sheekhu yidhi haddii oo cayntaa waxaynu soo sheegnay iyagoon midnoodkoodaba gacanta ku haynin iyo iyagoo wada haya iyagoo midkood hayo ayuu halkan nooga sheegaya waxau sheekhu yidhi haddii ay cayntaasi ay ku jirto biyadihi midkood gacantiisa ay ku jirto istilaax ahaanna waxaad u fahamtaa shaygaa la ysku haysta ka gacanta ku haysta waxaa la yidhaha daakhil kaa sheeganayee dabadda ka yimina khaarij baa la yidhaahdaa markaa hadduu nin gacanta ku hayo shaygana la ysku haysto daakhil baa la yidhahdee faaqaama kayruhu bihaa bayina ninkii gacanta ku hayay mid aan ahayn ayaa markhaati u soo taagay kaana khaarij baa la yidhahdaa wa huwa wa aqaama huwa kii gacanta ku hayana bayinatan markhaati buu isna keena nin baa masalan dee meel buu deganaa jaguu deganaa shay buu gacanta ku hayey nin baa ku qabsado markhaati u soo taagay u furay ninkaasi inuu leeyahay isna waa cararo markhaatiyuu soo taagay furayo inuu ninkan gacanta ku haye leeyahay qudima saaxibulyadi waxaa la horo marinayaa ninkaa gacanta ku haya markhaatigiisa la hormari qudima bayinatu saaxib ilyad ninkaa gacanta ku haya markhaatigiisa la hormarinaya maxaa yeelay xaggii markhaatiga way ku sinmeen labada nin oo laba markhaa xujo ayay soo ogeen inay leeyihiin kan gacanta ku hayey baa waxay haddaba xujadiisa xoojinaysa gacankuhayntaa uu gacanta ku hayey waxaa la leeyahay gacankuhayntani waxay ina tusinaysaa lahaansho markhaatigiisa goormaa la dhegaysan baa taalla walaa tusmacu bayinatuhu ilaa bacda bayinati lmuddaci markhaatigiisana waxaa la dhegaysa kaa daakhilkaa marka mudicigu markhaatigiisa u keeno mudicigaa wax sheeganaya mudicigii waxaa leey caddayso markuu markhaatigiisii soo taago khaarijku markuu markhaatigiisa soo taago daakhilkuna markhaatigiisa keeni karaa haddaba wuxuu inoo sheegay un saddexdaa suuro ee markay gacanta ku wada hayaan iyo markaan labadoodii midnaba ku haynin ee nin saddexaad hayo iyo marka uu midkood gacanta ku hayo waxaan u sheegin ayadoo aan labadoodiina gacanta ku haynin cid kalena gacanta ku haynin oo hadda ayaa ku hayn kara waxayna culimada qaar waxa lagu suuraysanaya dee dhul aan cidinaba deganayna meel bannaana ama dee alaab halkaa lagu tuuro waddadaa taalloo midba dhinac ka sheeganayo suuradda afraad bay noqon kartaa bay dhahan taasi oo midkood gacanta kuma hayo mid saddexaadna gacanta kuma hayo labadoodina ma wada haystaan walow usilad haddii la la kaxeeyo yadhu gacantiisii baa bibayinatin markhaati laga suuliyey uma aqaama bayinatan markhaati buu bimilkihi ku soo taagay mustanidan isagoo u tiirsanaya ilaa maa qabla isaalati yadihi intaan gacantiisa laga suulin wixii ka horreeyeen wactadala waxaan ku cudurdaahay biqaybati shuhuudihi markhaatigiisu inuu maqnaa sumicad waa la maqli waqudimad waana la hormaray waqiila waxaa la yidhi laa maya waxau sheekhu yidhi haddii nin shay gacanta ku hayey gacankuhayntiisii lagaga suuliyo bibayinatin markhaati ninkii daakhilkaa gacanta ku hayey ayaa markhaati lagu soo taagay inuu shayga ninkan kale leeyahay ninkiibaa gacantii sidaa gacankuhayntii laga suuliyeyo dee waa lagu xukumo waxaa la yidhi bixi baa la yidhi shaygii ninkiibaa shaygii sheegtay wuxu uhi shaygaa ninkaasi gacanta ku haya anaale haddayse baa la yidhi markhaatiyuu keen kii kalena waxba ma hayo bixi baa la yidhi shayga waa lagu xukumo wuu bixiye uma aqaama bayinatan bimilki taw buu yidhi oo markhaatiyo waxbuu doontay oo intii shaygiiba lagala wareegay laga xukunkaasi ku dhacay isagoo weliba gacanta ku hayey ayaa wuxuu soo taagay markhaati bimilkihi ka markhaati kacaysa inuu shaygan leeyahay mustanidan isagoo weliba tiirsanaya ilaa maa qabla isaalati yadihi intii aan gacantiisa laga suulin gacantiisa ka suulideeda ka hor ilaa imika yani anaa le buu leeyahay intaan shayga layga qaadin xukunkaa laygaga qaadin ilaa maanta ayaan leeyahay buu leeyahay oo wuxuu u tiirsanayaa intaan markhaatigan iyo xukunkan lagaga qaadin ayuu u tiirsanayaa oo markhaatigaas waa u keenay uma aqaama walow zilad yaduhu bibayinatin baa lagu suuliyey uma aqaama bayinatan buu bimilkihi ninkii baa wuxuu ku soo taagay markhaati inuu shaygan leeyahay musnaniisa isagoo u tiirsanaya ilaa maa qabla isaalati yaddi intaan gacantiisaba laga suulin shaygan ayuu u tiirsanayaa iyo ilaa hadda wactadara waxaanu ku cuduraa biqaybi shuudi markhaatiyada iga maqnaa buui markii hore shaygan laiga qaaday xuunkaasi u dhacay markhaatiyadaa qaaday oo iga maqnaa sumicad markhaatigiisa waa la dhegaysan waqudimat waana la horumarin markhaatigiisaana la horumarinaya maxaa yeelay dee iminka gacan buu ku hayo gacankuhayntaasaa rajaxaysay xoogeynaysay gacankuhayntii waxaa lagaga qaaday markhaati la-aan mar hadduu markhaatigii iyo xujadii soo oogay oo wili shaygaas markhaatiga laygaga qaadeen gacanta ku haya anigaa laho waa kuwan markhaatiyadeed oo maxaad markii hore u keeni weyd waa iga maqnaayeen waa la aqbali markaa markhaatigiisaasoo isaga markhaatigiisaa la hormarin oo shaygii waa loo soo celi weyey marka haddii aanu markhaatigiisu u tiirsanaynin intaan laga qaadin ka hor ama aanu cudur daaranin dee markhaatigiisa la horumarin maayo muduci khaarijiya buu noqonaya hadda muduci khaarijiya ooba hadda baxsan oo hadda dacwad unkaya ayuu noqonaya kiil baa wuxuu leeyahy laa lama maqlayo xukunkaa la burin maayo buu leeyahay mar haddii sidaa la xukumo mar joog baa la leeyahy o nagala tago walow qaala alkhaariju hadduu yidhaahda kii ee isagu dabadda ka socday aan shayga gacanta ku haynin huwa milkii waa milkii ishtaraytuhu minka adaan ka iibsan fa qaala wuxuu idhi huwa milkii waa milkigaygii waa qaamaa bayinatayni laba markhaatay soo taageen qudima alkhaariju kaa khaarijkaabaa la horumarinaya waxau sheekhu yidhi shay baa la ysku qabsaday nin baa gacanta ku haya markaa ninkii daakilkaa gacanta ku hayay baa wuxuu yidhi shaygan anigaa leh markhaatina wuu usoo taagay wa qaala alkhaariju kii khaarijkaana wuxu uhi huwa milkii ishtaraytu minka kii khaarijka ahaa ee isagu dul socodka ahaana wuxuu yidhi waar shaygani waa kaygii adaan kaa iibsaday faqaala daakilkiina wuxuu yihi milki waa milkigaygii anaale waxba igama waa milkigaygii bu waa qaamaa bayinatayni laba markhaati baanay soo taageen arrinkaa nin waliba u sheegtay markhaati baa loo soo taagey qudima alkhaariju bayinatu lkhaariji kaa dul socodka ah markhaatigiisa ayaa la horumarinaya maxaa yeelay waxna way isku waafaqsan yihin waxna way isla dheer yihiin ninkani wuxuu istaagay shaygan anigaa leh shayga gacanta ku hayaa kii kalena wuxuu sheegay inuu shaygan lahaa laakiinse uu ka soo wareegay markaa markhaatigan soo wareegga sheegaya ayaa cilmi dheeraadi la socdaa markhaatigaa soo wareegga she waxaan leeyihi de annaba waa qiraynaa inuu lahaan jiray laakiin wuu ka iibsaday markaa markhaatigaa iibka sugay ee ninka dabadda ka socdaa uu keenay kaas ayaa la horumarinaya qudimaal khaarij bayinatun khaarij kaasaa la horumarinaya waman aqara qofka u qiran ligayrihi bishayin buu qiran uma dacaahu dabeedna wuu sheegay lam tusmac lama maqlayo ilaa an yadkura inta qaala inuu sheego kasoo wareeg mooyaane waman uqida minhu maalun bibayinati qofka lagaga qaado markaas uma dacaahu loo sheegto dabeed lam yushtarada dikrulintiqaali lama shardiya fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu yidhi qofka u qiraa qaybkii shay shay baad qof kale u qirtay dabeedna sheegto shaygii wuxuu yidhi shaygaa hebel baa leh ayuu yidhi saasoo qiray laga dhegaysan maayo anigaa leh hadduu yidhahdo ka daba keeno waman aqara ligayrihi bishayin qofka kayrkii shay u qira uma dacaahu dabeedna sheegta lam tusmac dacwadiisa la dhegaysan maayo ilaa an yadkura intiqaalan inuu sheego kasoo wareegida ay kaa u qiray kasoo wareegtay isaga usoo wareegtay mooyaane hayla isaga ayaa le mar hadduu yidhi anaa leh dee way iskhilaafsan yihiin isagaa le iyo anaa leh waa laba aan isu dhaweyno iskhilaafsan laakiin waxa keliya lama qali karaa inuu intiqaal sheegu idhaahdo isagaa le macnaa isagaa lahaayo dee wii iga soo wareegayo wiisi wii hibaya ama waan kaibsay inuusa intiqaalkaa sheegi mooyaan waman uqida minhu maalun bibayina qofka laga qaado xoolo markhaati ku qumay oo lagu soogay baa laga qaaday uma dacaahu dabeedna wuu sheegtay shaygii markhaatiga lagaga qaaday ayuu dib u sheegtay lam yushtarada dacwadiisa dikrulintiqaali ayada wareeg in la sheego ay muddaacaliga iga soo wareegtay isaga u soo wareegtay waxba shardi maaha taa sheegidooda fila saxi haddaan qabanno iyo taa inuu sheega waxba shardi maaha walmadhabu madhab waxa weeye ana ziyaadata cadadi shuhuudi axadihima midkood markhaatigiisa oo tiradoodu ziyaada laa turajicu ma rajaxayso wakadaa waxaa la mid a low kaana liaxadihima rajulaani hadday isugu yihin walilaakhir rajulun wamra'atan fain kaana laakhir shaahidun wayimiin rujaxa ashaahidaani baa la rajaxayaa fi ladhari haddaan qabanno wuxuu sheekhu yidhi waxyaalaha aan kala rajixin markhaatiyada iyo waxa kala rajixo halkeed noogu sheegaya wuxuu leeyahay sheekhu haddii ay markhaatiyadu kala bataan oo shaygan la isku hayay midna toban markhaati keeno midna laba markhaati oo keliya keeno ana ziyaadata cadadi shuhuudi axadiya midkood labadan wax sheeganaya midkood oo markhaatiyadiisa tiradooda ay badataa laa turajixu ma rajaxaysa markhaatigiisa oo markhaatigiisaasi ka horomari maayo wuu badan yahay daraaddeed ee tobankii nin iyo labadii nin way isku awooduna waa la ysla daadinuun mar hadday iskhilaafaan markhaati la-aanu baa laga soo qaadayaa khilaaf baa ku jira qowl wuxuu leeyahay mee waa la rajaxayaa waxay la mid tahay xaggii riwaayadii warintii qowlka horena wuxuu leeyay waar markhaatigu nisaab buu leeyahayo nisaabkaasu ma la raacayaa mar haddii kana xujadii labadaas ay ay ay xujadii ku qumayso kuwan faraha badan waa isku mid waxba ma kala rajaxayan wakadaa waxaa la mid a low kaana liaxadihima midkood haddii u sugnaaday rajulaan laba nin walilaakhira rajulun wamra'ataan ka kalena nin iyo gabadh leeyahay nin iyo laba dumara haddii masalan wixii xoolo yahay oo mid ay u fureen laba nin midna ay u fureen hal nin iyo laba dumarihi labadaa nin kama rajaxnaa ninkaa iyo labada dumara maxaa yeele mid waliba waa xujo dhammaystiran fain kaana wuxu idhi haddaba hadduu ahaaday lilaakhari ka kale shaahidun wayamiin dee waxa uu leeyahay hal markhaati iyo dhaar buu leeyahay ka kalena laba markhaati buu leeyahay rujaxo shaahidaani fi ladhar waxaa la rajaxaya markaa labada markhaati mar hadduu mid isagu marinayo hal markhaati iyo dhaar uu ku kabay ka kalena laba markhaati u haysta waxaa la rajixi oo la horumarin ka labada markhaati haysta maxaa yeelay waxaa la leeyahay labada markhaati waa xujo ijmaaca ummadday xujo ku tahay laakiin shaahidkiiyo yemiinka khilaaf baa ku jira walow shahidad hadday u marag furto liaxadihimaa midkood bimilkin min sanatin walilaakhara ka kale min agtara faladharu tarjiixulaktari ka badan in rajaxayo wey walisaaxibihaana alujratu iyo waziyaadatu wawsa alxaadisatu ati min yowmaydin maalintaa laga bilaabo wax kaloo lagu kala rajaxayo halkan sheekhu inoogu sheegay wuxuu yidhi haddii markhaatigu mid ahaantoodu u dhaco bimilkin min sana wuxuu idhi anigu ilaa sanadkaa sagaal iyo sagaashankii ayaan ogaa ninkaasi shaygaa inuu lahaa walilaakhari min agtara ka kalena wuxu uhi ilaa xaaraamo cunaan oga yacni muddo dheer buu sheegay ka kalena faladharu tarjiixulaktari kaa muddada dheer ayaa la rajixi waxaa la rajaxayaa markhaatiga muddada badan furay dee kana sanadun buu furay midna labaatan sanuu furay anigu ilaahaga waxaan ogaa ninkaasaa lahaa buu kana wuxu uhi sanadkan ubaan anigu furay inuu lahaa tarjiicul aktari kaa muddadiisa ay badan tahay ayaa markhaatigiisa la rajaxayaa maxaa yeelay waxaa la leeyahay hortu sanadkan sagaal iyo sagaashanka way isku way way labadii bayinaba way wada fureenoo way iska hor yimaadeena sanadka horta meesha ka saar maxaa soo baxay sagaal iyo toban ka horreeyey sagaal iyo tobankaa ka horreeyana markaa dee ma hal maragunbaa furay kiina sanadkaasu ku hadhay marka waxay leeyihiin milkigu waxa uu markaa markhaatigaa badani uu sugayaa wakti dee aan cidibo caarido aanay caaridisanayn markhaatiga kale iyo waktigu caaritay waktigu caaritayna wuu dhacaya waktiga aan caaridisanayn baa soo hadhaya sagaal iyo tobankaa sannadood misaalkeenna dabeetana waxaa la odhanaya intan dambana iska soo socon asalka haabitku waa dawaamkiisa marka kii muddada badnaa haddaba markhaatigu muddada badan uu furay loo rajaxo lisaaxiibiha lu jira saaxiibkii markhaatigaa lahay wuxuu leeyahy mushkaayadii wasiyaadatu xaaditha iyo wixii dheeraada ku yimi yowmaydin maalintaa uu shahaadada ku milkiyey maalintaa uu shahaadada ku milkiyey wixii mushkaayaday soo saartay iyo wixii dheeraadahee ku kordhay isaga ayaana dee milkigiisiiba u soo saaray walow alaqat uliqat bayinatu markhaati haddii la idlaaqo wuriqat ukhraa tu kalena taarikh loo sameeyo falmadhabu anahuma sawaan wey waanahu low kaana lisaaxibi mutaakhirati taariikhi ka taarikhdiisu dambaysa yadun hadday u sugantay qudima waa la hormarin waxau yihi sheekhu haddii la idlaaqa bayino markhaati baa la idlaaqayo wax taariikha may sheegin ninkaasi isagaa lahumay taarikhna may sheegin wa arraqad ukhraa tu kalena taarikh bay samaysay oo weeqay falmadab annahumaa sawaa waa isku mid markaa mar hadday midina taariikh sheegtay hadii xilligaas aanu ka markhaati kacana midina aanay sheegin waa isku mid baa la leeyahay maxaa yeele tan mutlaqadiina dee caamoo kale unbay ka dhigantay xagga zamanada oo haddii la fasiro waxaa laga yaabaa dee inay isku mid u soo baxaan waxaa kaluu sheekhu yidhi wa annahu law kaana lisaaxibi mutaakhirati taariikh ka taariikhdiisu dambayso markay labaduba taariikhayseen kay taariikhdiisu dambayso hadday u sugnaatay yadun gacan ku hayn kan sanadka loo furay baa gacanta ku haya ka inta badan loo furayna gacanta ku haya iyo qudima dee kaa gacanta ku haya markhaatigiisa la hormarinayaa maxaa yeelay dee labada markhaati waxay ku sugan yihiin milkigan shaygan qofkan isagaa bay ayay ay ayay isku waafaqeen hadda way isla dhaceen waxaa labadii dhinac markaa midba waxa wax rajaxaya midna gacan baa rajaxaysa midna milki saabiq oo horreeyey midna milki saabiq oo horreeyey baa rajaxaya midna gocankoyntana rajaxaysa markaa gacanta ayaana ka xoog badan baa laleeyahy milkiga saabiqa ah markhaatiga furaya waana awal madaba anaha low shahidad hadday ka markhaati kacdo bimilki amsi shalay inuu milkisanaa walam tatacarad lilxaali haddana aanay u banbixin lam tusmaca la maqli maayo xataa yaquulu ilaa yidhaahdaan walam yazal milku kama zulmin ow laa naclamu ma ogin muziilan la wax suuliyey وتجوز بناتي الشهادة بملكه الآن إن لقم الخاتك استصحابا إذا الله استصحابين لما سبقه وحيه الرئيب من إرث النحر وشرائهم إيبة يو غيرهما ولو شهد بإقراره هذا كم الخاتك على أمس بالملك أست... له استديم ولا دائمين وعقلوا شيخ لا يهي معناه وحا شرطيها مركا ملك هرا لقم الخاتك عيوب si markhaatigaasi mid dee waxtala u noqdo inay soo gaarsiiyaan ilaa hadda sidaa daraaddeed wuxuu le madhab waxaa weeya low shahida bimilki ams hadday ka markhaati kacdo shalay isagaa lahaa anigo shalay sa gaadhigaa isagaa lahaa walam tatacarad lilxaaq umanay banbixin maanta iyo xilliga la soocaynay dee sanad ka hor isagaa lahaa lam tusmac markhaatigaa lama maqlaya xataa yaquuluu ilaa yidhaahdaan walam yazal milkuhu milkigiisi kama suulin shaygaa isagaa lahaa milkigiisana kama bixin ow walaa naclahu muziinan lahu shaygaa isagaa lahaa wax ka suuliyana anagu ma ogin hayla milki saadiqa shaygaa aanaa lahaan jiray in lagu dacwiyaa lama maqlo markhaatiguna waa la mid markhaatiguna waa la shaygaa aanaa lahaan jiray imka haddaad sheegato lagaa dhegeysan imkaan leeyahay baa lagaa dhegeysanaya warna waad lahaan jirto dee uu kaa baxay baa meesha taalo marka waan arki jiray markhaati noqon maysa marka layna markhaatiga ka waran isagaa lahaan jiray hadduu yidhaahdo isagaan ku arki jiray cid kaloo ka soo baxaysa maan arki jirin markhaati maaha waa inuu idhaa hadda ayuu leeyahay ama wax ka suuliyaan ugma ogi watajuusu waa banaantay ashahaatu markhaati kac bimilkihi ilaan hadda inuu leeyahay istisxaaban isagoo isla saaxiibinaya limaa sabaqa wixii soo hormaray markhaatigii waa bannaan yahay hadda inuu ka markhaati kac hadda inuu leeyahay istisxaaban isagoo isla saaxiibinaya limaa sabaqa wuxuu horeeyay min irtin wa shirayn wagayrihima misle wuxuu ogaadee dhaxalin u helay inuu iibsaday inuu hadda markaa leeyahay wuu ka markhaati kici karaa qofka hadda wuu leeyahay adoo dee dhaxalkiisa wixiisa hore ogaa hayl asalku waa inuu baaqi yahay